magaalada jowhar yadla ka goobwaday kulan heshiis la kugu diray dagaalbeelida dhowaan kudhay hirshabeelle ee dhexeeyay laba beelood oo walaalahay hanuusan iyo garwadeen ku hayeen mas-uuliyiin ku tirsan maamulka hirshabeelle kulankii waliba ku qeyb galay mas-uuliyiin walgorod iyo odayaalka dhaganka ee labada beelood oo dhowaan dagaalka dhex mariya deegaano ku tirsan degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe onkuleen haanakumada walgorodka beelaha iyo ku hadalay kulanka iyo heshiiska kuwada diirin yoona sheegay in heshiis fayluusa kubay kulanka heshiis wanaagsanaa ka soo baxay walaalahayn kulli dhammaan annagoo abeesha baadacadde waxaan kasoo qayb galnay shirka bilaawgiisa ilaa dhammaadkiisaan taagneyn waxaan u taagneen noocyadeed walaalahayn oo kala eroobay inay isu yimaadiin dhibaata soo maha maanta saddex diinlah waxay ka taagan tahay maxaaniga adeejiya ka taagan tahay marka dadka oo maaragtay wax xumata shirka oo la soo gaarsiiyo saddex maxamed iyo saddex diinlah wax isku dhacay isdila dhahayo meeshaas waxba kama jiraan waxaas yaroo maaragtay oo kiriskaa dhacay wixiina waa la iskiga yimid waa laga heshiiyey saddex maxamed iyo saddex diinlaabe laga bilaabo maanta laga bilaabo heshiis waaye waxaan rabnaa beer in la tabco waxaan rabnaa maaragtay kii oo maaragtay webi degan webigiisa waa loo imaanaa xilliga webi waa lagu imaanaa nabad maanta ka bacdi waxaan rabnaa inay isdhexqaadaan saddex diilab iyo saddex maamed nin walibo macnaha mataqaanaa ama oraxsi ha ka yimaado ama bari ha ka tago macnaha taasaan marka unka arrintan aan ku dhamaysan wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed bashiir iyo wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga cali yaan hadhowaay heshiiskiiyo shal saxiideen lamada beelood halkaan noogu furan bisa inaan u mahad celinno nabadoonnadii aloofi saddex maxamed sida dulqaad kale ee wanaag kale ee ay ugu dhimriyeen ee wakhtiga badan noo siiyeen inaan ugu mahad celinno sidoo kale beesha kaboole iyaduna siday isku xilqaantay walaalnimada loo raadiyey inaan ugu mahad celinno waxaa kaloo rabaa halkaan inaan ugu mahad celiyo beesha absame iyo beesha baadacadde ee inta kulanka uu socdo goobjoogka ka ahayd siday walaalahood khilaafka soo kala dhexgalay nabad ugu dabaali lahaayeen maxaa yeelay beelahaas waa beela hal meel wada degan isku wada degaana isku dana inaan ugu mahad celinno ayaa minaha ujeedkeedu yahay waxaa kaloon aada ugu mahad celinaa oo annagaba howshaani muddada aan joognay noo soo xelsaaray madaxweyne cali cabdulaahi xuseen guudlaawe oo maalin kasta iyo saacad kastaba xoogga saarayay sidii heshiis loo gaari lahaa gacan weynna ka geystay aadaan ugu mahad celinaynaa runtii laga bilaabo maalintii dhacdadaas dhacday iyo maanta waa aan gabagabadeeda joogay runtii kamaanan saaxanin aniga iyo wasiir daqare iyo xildhibaanka mar walba waxaan la soconnay annagoo labada dhinacba mas-uuliyiintooda ah in aan isu soo jiidna dhib dambana uusan dhicin ilaahayna waa noogu guulayay mahaddaas ilaahay baa iskale dhib ka dambey ma jirin maantana waxaan joognaa gabagabadeedii waxaan rabaa inaan marka yidhaahda madaxweynaha dowladda hirshabeelle madaxweynow dhibkeeda labadan beelood iyo iyo inta kaloo kasoo qayb gashay iyo annaga ayay nagu ekeede mashruuc ma noqonin heshiiskooda kuwa badan ayaa dhaqaala fara badan iyo mashruuci iyo injoogii loo qayliyey maanta dadkan ayaga oo walaalo ah wixii ay intaasu baxsanayeen muxuu ahaaye in badan oo ka mid ah jeebabkooda ayaa fadhigii afaraad oo maanta gabadh ayaanu taagannahay maamulka hirshabeelle ka guulaysaday new sahliis dhaxdhika beelowin ee dhowaan dagaalka dhexmariya deegaan ku tirsan degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ee jowhar